darawallada gaadiidka yaryar gaar ahaan mooto bajaajka ah ee magaalada jigjiga ayaa walaaca ka muujiyey shidaal yarihii soo wajahday oo caqabad weyn ku noqotay shaqooyinkooda maalinlaha ah qaar ka mid ah gaadiidleydan ayaa cabasho u diray dowladda taasi oo ah sidii wax looga qaban lahaa caqabadan walaal aad baad umahadsantahay magacaygu waa samater ismaaciil waxaan ka mid ahay dhallinyarada ku xugsata bajaajka ee magaalada jigjiga ugu horeyn horta aad baad u mahadsan tahay waayadan dambe waxaa jira shidaalaan aad baahsan ama bili ugu dambeeyey waxaa magaalada jigjiga iyo qaar ka mida gobolada ka jira shidaalaan aad u baahsan taasoo sababtay in dhalinyaro badan oo ku xogsan jirtay ama qoysaskooda ku biili jirtay bajaajka ay waayaan waxa ay reerooda ku bilaan inta badan waxaa jira shidaallo kala duwan oo deegaanka yimaada islamarkaana ku yimaada magaca deegaanka soomaalida islamarkaana loogu qaybiyo kaalmaha kala duwan ee magaalada jigjiga hase yeeshee waxaa dambe waayadan dambe hase yeeshee waayadan dambe waxaa soo xoogeysanaya waxyaaba la yidhaahdo suuqa madow kaasoo caqabad nagu noqday islamarkaana halkii litirna lagaga iibinayo boqol iyo toddobaatan bir haddaba annagoo ah dhallinyarada ku shaqaysata bajaajka islamarkaana ka mid ah dhallinyarada xoogsatada ku nool magaalada jigjiga waxaan dowladda ka codsanaynaa in hoos loo eego qiimaha shidaalka oo ah mid baalmarsan sharciga loo dejiyey qiimaha shidaalka in lagu iibiyo kaasoo samaynayaan dadyo kala duwan oo ka qaadanaya kaalmaha shidaalka islamarkaana ku iibinaya suuqa madow walaahi waxaan odhan karnaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxaas arrintani way soo noqnoqotay islamarkaana ilaa iminka xal looma helin annagu waxaa nahay nin dhallinyara reer leh ku biila xaafadiisa iyo sidoo kaleta qoyskiisa ama xaafada familkiisa aabihii iyo hooyadii ku biila haddana inaan maalintii o dhan kaalmaha aad ku jirta saf kadibna lagu yidhaahdo shidaalka uu go-ay waxaa kuu qasbaysaa marka inaad si aad nolosha qoyskaaga u dabartid inaad meelo kale aad martid islamarkaana aad ku iibsatid boqol iyo toddobaatan bir oo qiimo kaoo ah qiimaan macquul ku ahayn wax naga soo gelinayaana ma jiro marka arrintaas hoos loo eega nihilaa